بsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmتaqiin wlaa cudwana ilا clى الظaalimiin slى اllah وslm وbaarak عlى mحamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin darsigeenii shalay khunhaha khunhuhu muxuu yahay baa layidhi ya garanaysa e labe maxaa lagu garanaya ya calaamaddu leeyama a ya waxa weeyaan waxa uu leeyahay aalat الrijaal ya wa aalatu الnisa labadiiba waa leey marka waxaa laga yaabaa inuu inuu dhinac u bataa laga yaaba inuu dhinac u bato baa dhici karta marka calaamaddiisu waa taas xagga codka maaha waxaa la helayaa nin codkiisa uu yar yahay oo dumarka oo kale u eeg yahay ama gabadh codkeedu weyn yahay oo codkii ragoo kale leh waxaa la helayaa ruux dumara oo garh bale waa la helaya garhku usoo baxaa ama shaarubuhu usoo baxaan kuwaa calaamadahaas ka mid maaha laakiin xagga aaladaha weeyaan saasoo la soconaysa insha allah wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala aljumucatu jimcaha halkan wuxuu nooga tilmaamayaa jimca shuru salaada jimcaha iyo shuruudaheedii shuruud اljumucati salaada jimcaha shuruuddeedu sitatun lix weeyaan an takuuna kulluhaa dhammaanteed inay noqoto fii waqti الظuhri duhurka waktigiisa dhexdiisa ina dhammaan salaaddu ay dhex dhacdo wa an tuqaamayo in lagu ogo fii khidqati اlbaled magaalada marka waxa weeyaan la degan yahay dhismayaasheedii dhexdeeda waa ina ka dhex dhacdaa wa an tusallaa jamaacatan jamacna waa in lagu tukadaa wa an yakuunuu waa inay ahaadaan jamci arbiciina afartan axraaran rag ah axraaran xor ah dukuuran lab ah baaliqiina qaangaadhay mustawqiniina oo deegaan ah oo reeguura aan ahayn iyado socotaa wa an laa tasbiqahaa waa inaynay ka horeynin walaa tuqaarinahaa aynay la xidhiidhin jumucatun jimco fii tilka albaled magaalada dhexeeda ahaatay wa an yataqadamaha waa inuu ka hormaro oo ka horeeyo khudbataani laba khudbadoodna waa ina ka horeeyaan jimcaha shuruud buu leeyahay uu ku asaxay shuruudda haddaa la waayo duhur baa la tukanayaa afar ragcadood duhur afar ragcadood ayaa la tukanaya markaas shuruudii jimcaha waxaa ugu horeeya shuruudu jumacati sitatun lix weeye shuruudda jimcuhu waxaa ugu horeysa an takuuna kulluhaa dhammaanteed waa ina noqoto fii waqti duhri waqtiga duhurka dhexdiisa waa in ahaato salaada jimcaha waxaa la tukanayaa waqtiga duhurka duhurka xilligu soo galana waynu geranayn soo mahayn waxa uu soo geli jiray zawaalka markuu zawaalka kadib ama marka qoraxdu samada bartankeeda ay ka dhaqaaqdo xagga u dhaqaaqdo dhicitaanka waxaana salaada duhur ay dhamaan jirtay haye goor bay dhamaan jirtay zawaalku soo gelaya goor bay dhamaanaysa duhurkii casarka ay shay kastii harkiisi markas leekahadan ayaa u dhammaanaya waay waa ina intaa dhex dhacda marka waktigii duhurka ayaa la tukanaya weyaan waxaana u daliila xadiidu anas radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ala wasalam kaana yusali ljumca jimcahayuu tukan jiray xiina tamiilu shamsu qoraxdu markay samada bartankeeda ka zuushay ka dhaqaaqdo ayaa uu tukan jiray abu bakr iyo cumar iyo cuhmaan iyo aimadiina ka dambeysay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyaguna bacda zawaal ayay tukan jireen shardiga labaadna waxa weeye wa an tuqaama salaada jimcaha way lagu oogo fii khitati lbalad khada waa la hoos dhabay khitadana waxa dhahdaa maxalu labniyati wamaa beynaha abniyada dhismaha meesha dhismuhu ka dhisan yahay iyo dhismayaasha waxaa udhexeeya ee khita la yidhaahda ka micneheed waxa weeyaan jumcihii la oogi maayo asixina maayo ilaa fi lamsaari waalqura magaalooyinka iyo tuulooyinka mooyaane ee dhismahooda uu rursan yahay alladii allatii yajtamicu lbinaau fiiha waa dadka meel wada degan ee guryo ku leh ee guryahoodaas halkaa ay uga dhisan yihiin guryuhu wuxuu doon ha ka dhisnaadaan dhagax ha ka dhisnaado laban ha ka dhisnaado qori ha ka dhisnaado dhooba ha ka dhisnaado wuxuu doona ha ka dhisnaado gurigu laakiin dad urursano meel degan oo guryahooda uga dhisan yihiin waa inay noqoto marka waxaa logala jeedaa magaalooyinkii iyo iyo tuulooyinkii bay noqonayaan waay haddii meeshu ay leedahay suuqyo hadday leedahay suuqyo hadday leedahay qaadigii wax kala xukumayeyna ay leedahay maxkamadna ay leedahay ya waxaa la yidhaahdaa belda ayaa la yidhahdaa haddii ayna suuq lahayn qaadina aynay lahayn ama maxkamadba ayna lahayn wax lagu kala xukumo qarya ayaa la yidhahdaa qarya ayaa la yidhahdaa marka wa an tuqaama waa in lagu ogo fii khitati lbeled beledka meel markaa la degan yahay dhismayaashiisii ya dad maxalul abniya meel la degan yahay oo dhismayaal leh oo magaalo ah waa in lagu oogo marka waxaa ku baxaya meelaha ahlul khiyaamka dadka taandhooyinka degan ama waxa weeyaan meel tuulo aan deganayn ama beerahooda iska dhex degan ama kala fogfog dadka kala fogfog oo kale maalan halkan reer baa degan haddana reer kale meel kale u degan yahay kuwa aan urursanayn dhismayaasha aan urursanayn waxaan ahlu cilmiga jimcigu kuma waajiba dad urursanba mahaba waay dadkii reer guraagahana waa lamid iyaguna xagga dambe inoogu sheegi doonaa ku ar mustawdiniintaasi ku arki doonaa shardiga saddexaad waxay waa an tusallaa jamacatan jamac waa in lagu tukado jamac waa in lagu tukadaa salaada jimcuhu waxaa u shardiya jamac baa u shardiya jamac in lagu tukadaa shardiya jamac la-aan ma asaxayso waxau rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fii jamaacatin jumcuhu waa waajib qof kasta oo muslima fii jamaacatin marka jamac in lagu tukada muxuu noqonayaa shar ayuu u yahay jimcaha salaada jimca sixitaankeeda haddii jamac lagu tukan waayo duhur baa la tukanaya duhur oo afar ragcadooda waay shardiga afraad waxa weeye wa an yakuunuu waa inay noqdaan jamaca aynu soo sheegnay arbaciina afartan axraaran xor ah dukuuran lab ah baaliqiina qaangaadhay mustawdiniina deegaan ah oo aan guurguureynin shardigana wuxuu noo sheegaya jamacan la sheegayaa waxa weeyaan waa in horta afartan noqdaa afartankaasi shuruud bay leeyihin afartan marka lasoo ururina waxa afartan salaada jimcuhu uu ku guntamayo afartan salaada jumcuhu ay ku guntamayso bimacnaa ay ku asaxayso oo haddaa marka afartankaa shuruudda laga shuruudda loo dhigay laga waayo afartan ba ha noqdaane dee asixi maayo wey jimcihi shuruuddu maxay noqonaya horta waa in xor noqdaan maxaa ku baxay addoonkii waa in lab noqdaan maxaa ku baxay dumarkii qaangaa qaar qaangaadha waa ina noqdaan maxaa ku baxay caruurtii mustawiniin waa ina noqdaan waxaa ku baxay socotadii ama musaafirkii waa ku baxay waay intaba adiladaana tusinaysa de daliilka kusoo arooray oo rasuulku wuxu yhi xadiiska hadeertaan akhriini aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fii jamaacatin ilaa arbaca afartii waxaa ka mid ahaa cabdun mamluukun aw imra'atun aw sabiyun aw mariid riwaayada kale waa kuso arortay aw musaafir addoonka marka laga soo reebo iyo gabadha iyo ka xanuunsana iyo iyo maaragtay ilmihii yaraa iyo kii masaafirka ahaa waa in afartan shuruuddaa yeesha marka afartan xor ah haddii addoom ay ku jiraan afartan hadday yihiin laakiin addooma ay ku jiraan rag addooma hadday ku dhex jiraan ya ma guntamaysa jimciin afartanku waa inay xor noqdaan labna waa inay noqdaan dumarkii waa ku baxay iyagana meesha afartan haddii tirada afartanka hadday ku jiraan dumar hadday ku jiraan iyadana ma asaxayso tirada afartankaa hadday carur ku dhex jirto iyadana ma asaxayso mustawdqiniinna waa inay noqdaanoo musaafiriin waa inaan ahayn socoto waa inaan ahayn marka afartanku saasuu shuruudda waa in laga helaa afartaa shardi waa in laga helaa marka waxa la odhanayaa afartankaa shuruuddaa laga hela waxaa la yidhaahdaa miman tancaqidu bihim salaat ljumcati salaada jumcu qolada ku guntamaysa weeyaan ay ku asaxayso tirada horta xagga daliilka marka la eego afartanka daliil saxiixa oo ku soo arooray ma jiro ahlu cilmiguna khilaaf dheer baa ku jira halkaasi qoloba waxbay yidhaahdeen qolo afartan tidhi qolo tidhi labiyo toban qolo ka badisay qolo ka yaraysay qolo waxuu yidhahda waxayna kutusinaysaa daliil saxiixoo sariixo ah masalada kusoo aroray ma jira saa daraaddeed baa imaam shaafici raximah ullah qowlkiisan afartanka sheegaya maaha qowl kale jira isagana oo tilmaamaya imaamka iyo saddex qof oo kale imaamka iyo saddex qof oo kale haddii jimcihii ay ogaan saxayna noqonayso waana sidaa sawaabka ah waa salaada jamcun baa loo shardiya jamcun wuxuu ku guntamaya saddex iyo wixii ka badan ayaa uu ku guntamaya marka jamc unbaa unbaa shardiya dadkiina remiigiina waxa weeyaan salaada jimcaha inta ogtaa way yartay iyagoo deegaanku dadka degani ay badan yihiinba ayaa waxay odhanayaan afartan ma gaadhin lakiin hadday is urursadaan oo ay isku yeedhaan afartan maaha boqol bay gaadhayan waana la tajrubeeyo meelo aan salaada jimcaha lagu tukan jirin baa niman wadaada ay tegeenoo dadkii marka way abaabuleen way iskugu yeedheen masaajidkii dadkiibu deeq waayey jimcihii ilaa markii da masaajidkii la kordhiyey oo la dumiyo la weyneeyeyba maxay kutusinaysaa markaa dadku way dheelsanayaan dhayls baa ku jira ya waa dad deegaana dad socotaa maaha reeguura maaha waa dad beeraleyo meesha degan masaajidkii baa ugu yaalla maqaxyada baa ugu taalla ya maqaaxdaas isku imanayaan habeenkii way buuxdaan maqaaxiyuhu oo jaadki waa la soo doonanaya haddana maanta jimcaha dadka tukanaya iska koobanba ka abaabul bay u baahan yahin dadka in la abaabulayn doona waay wa an laa tasbiqaha waa inaynay ka horreynin walaa tuqaarinaha waa inaynay la xidhiidhin jumucatun jimce waynan ka horreynin salaad jimci waynan ka horreynin aynay la xidhiidhin fii tilka albalad magaaladaasi dhexdeeda jimce kale oo lala tukada waa aynan jirin oo la xidhiidha ama ka horreysayba micnaheedu waxa weeye halkan ama shardigan micnihiisu waxa weeye salaada magaalada waxaa la rabaa salaad jimce oo keliya lagu ogo salaad keliya yani hal masjid baa laisugu iman doonaa magaalada masaajidkaas isku iman doontaa jimcahaas lagu ogaya hal jimca la doonaya dadka muslimiinta meel isku yimaadaan haddii uu deeqi waayo oo magaaladu ay weynaato oo masjid keliya uu ku filnaan waayo mid labaad baa la sameyn doonaa jamc jimco labaad marka labadaa jimca haddii ay dadka ku filan yihiin mid saddexaad la sameyn maayo haddii labadaas ku filnaan waayaana si weynaato si magaalooyinkan waaweyn oo kaley ka saddexaadna waa lagu dari ka afraadna waa lagu dari ka shanaadna waa lagu dari kolba baahidu siday noqoto lakin bal waxad ka warantaa magaalo masaajid keliya ku filan yahi ama tuulo masjid keliya ku filan yahi oo dadku masaajidkaa uu deeqayo ay ku wada tukan karaan dhammaantood masaajid labaad in jimcaha lagu ogaa ma banaanaanayo masaajid labaad in jimcaha lagu ogaa ma banaanaana waayo waxaa la rabaa dadku in halkaas ugu yimaadaan jimcihii mid baa la ogaya waa rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam waktigiisii laba jimci may dhicin iyada oo masaajidooda ay jireen masaajidkiisaasoo keliya la iskugu iman jiray laguna tukan jiray waay bal waxaad ka waranta markaa haddaba haddii ay haddii ay laba jumca dhacaan waa kan inoo sheegay shardigu waxa weeyaan jimcaha la tukanayo salaad jimco oo ka horreysay waa inaan jirin ya mid mar la wada tu- mid mar lala tukadayna waa inaan jirin haddii ay labadaasi ay jiraan ma ansaxayso weeyaan iminka marka bal aynu tusaaleyna maxaynu yidhi haddii masaajid keliya uu ku filan yahay magaaladaasi mid labaad jimcaha mi lagu oogay ya waa lagu oogay laba masjid baa lagu wada oogay jimcihii laba jimcaa la tukaday marka magaalada laba jimcaa lagu tukaday laba masjidna waa lagu kala tukaday baahina ma keensanaysa in laba lagooda tukaday mid baa ku filan labada salaadood ta la hortukaday ayaa sax noqonaysa labada salaadood ta la hortukaday ayaa maxay noqonaysaa sax tii dambana waxay noqonaysaa baatil ya ma ansaxayso jimcahaas ma ansaxayo waay maxaynu ku garanaya kala horeynta waxaa lagu garanayaa salaada jimcaha xidhashadeeda ka bixitaanka maha horgelitaanka keebaa horgalaa la odhanaya keebaa horgalay labadan jamac keebaa horgalay jamacii salaada horgalay baa horreeyey waxaa dhici karta inuu mid horgalo qiraa'adu dheereeyo midna uu marka dambe uu galo oo ka horbaxo kii hore ka horbaxo laakiin waxaa la eegayaa xagga gelitaanka labadan salaadood teebaa la horgalay baa la odhanaya ta la horgalay ee la horxidhay ayaa horreysay taasoo jimceheedu ansaxaya ta kale ma ansaxayo mar bay wada dhaceen mar bay wada dhaceen ama waaba la garan waaye kii horrey baa la garan waaye labadii kii horreeyey baa la garan waaye ama labadiiba mar bay wada galeen labaduba waa baatil dabeetana hadday wakti harhsan yahay meel baa lasugu iman doonaa jimca damba jimcaha lala iman doonaa hadduuna wakti harsana duhur baa la tukan doonaa hadda soo maaragti marka maxaa shardiga shardigu muxuu noqday in jimcaha mid keliya la oogo soo maha goorma laakiin goorma marka ay suurto gelayso mid keliyi midba suurto geli waaye ma la kordhinaya imse laga dhigaya mid saddexaad ma lagu daraya maya iyada iyadoon loo baahnayn iyadoon loo baahnayn ka saddexaad waxa lagu dari karaa goorma marka loo baahdo afar ka dhiga mayno iyadoo saddex keliya ku filan yihiin haddii saddexay ku filnaan waayaan afar baa laga dhigaya mid shanaad lagu dari maayo saasuu socon marka xabad ka bilow saa wad sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan waxaa la ilaalinaya waxaa la ilaalinayaa dadka muslimiinta ah midnimadooda la ilaalinaya ya midnimada ayaa la ilaalinaya inay kala tafararuqaan oo halkan jamac yar ahaado oo jimca ku tukado masaajidkana jimco yar uu ku oogo masaajidkana in yaroo kale ay ka ogto iyadoo halkan laiskugu wada iman karayo taasaa la diiday marka diinteennu waa diin اlijtimaac wa diin اlwaxda wa cadam اlfurqa iskhilaafka iyo kala taga iyo waxa weeyaan tafaraaruqa diintu ma ogola baled halka furs salaadii ba hadda eg salaaddii jimcaha ayaa la ilaaliyey midnimadii dadka la ilaaliyey oo waxaa loo ilaaliyey jamaca salaadayna tukana lafteeda ayaa marka masaajidkan isugu nimaadno masaajidkan laba imaam lama ogola de imaam keliyana tukanay oo waxaa la ilaaliyey soonka marka la soomayo soomukum yowma yasuumu nnaas buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam dadku mar bay wada soomayaan suumuu liru'yati wa aftiru liru'yati mar baa la wada afuraya waxaasoo dhan waxa laga saaraya in dadka kala tafaraaruqaan ay kala tagaan ayaa laga saaraya marka tafaraaruq lama ogola diinteennu inay dadku kala tagaan oo kooxa ay noqdaan firaq kooxahaasi ama ha noqdaan kooxo siyaasadeed ama ha noqdaan kooxo diineed waa isku mid farqi ma kale axsaab siyaasiya oo siyaasadda ku loolamaysa waa xaaraan ma banaana qaar kale oo diimeed oo magac diimeed wata xisbi fulaan iyo xisbi fulaan iyo xisbi fulaan iyadana waa xaaraan ma banaana maxaa la doonaya maxaa la doonaya muslimiintu mid baa la doonaya mid ya xisbiga ilahay waa misa tomaba e xisbiga ilahay waa misa waa mid keliya alaa ina xisb allahi hm lmuflixuun waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa ttabicuu الsubula fatafaraqa bikm can sabiilih waana hadihi umatkum umaة waaxida waana rabkum faاtaquun ama facbuduun markaa iska ilaali xisbi siyaasi waa kuwa ugu xun dimuqraadiyad iyo balaay wata wax ka sii daran laakiin kuwa magaca diimad wata ya dadkoo wada muslimiin maxay gaarsu ku saareen insha allah waqtiyo kale ayaynu ka warrami doonaa markaa ma banaana dadka muslimiinta dhexdooda in lagu sameeyo kooxa in lagu sameeyo koox diimeed iyo koox siyaasiyaad midna mala ogola dadka muslimiinta mid inay noqdaan bala doonay mid inay noqdaan bala doonay furas kale aynu insha allah kaga warrami doonaa ilahay inkiisa waay shardiga ugu dambeeyaa waxa weeyaan waa in yataqadamaha waa inuu ka horeeyo khudbataani laba khudboodna waa ina ka horeeyaan salaada jimcaha maxaa ka horreya imse khudbadood ya laba labada khudbadoodna waa ina ka horeeyaan rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam waa khudbadin jiray laba khudbadood baana uu khudbadin jiray xadiidka naafic can cabdillahi bni cumar qaala kana anabiyu sala allahu alay sl yakhdubu khudbateyni yaqcudu baynahuma laba khudbood buu khudbadan jiray uu dhexdooda fadhiisan jiray khudbadaasna qur-aanka ilahi ku sheego ida nuudiya lisalaati min yowmi ljumucati fascow ilaa dikri illahi wadaru lbeyc fascow ilaa dikri illah dikriga ilahay waa waa waa khudbadii weyaan haddaba khudbadaasi arkaan bay yeelanaysaa arkaanu lkhudbateyni khamsatu labada khudbado arkaantoodu waa shan weeyaan xamdu llahi fiihimaa labada khudbood dhexdooda in ilahay lagu mahadiyo wsalaau cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama fiihimaa labada khudbadoodna nabiga in lagu saliyo dhexdooda wlwasiyatu bitaqwa fiihimaa labada khudbadood dhexdoodana in laisku dardaarmo alla kacabsiga wa qiraa'atu aayatin iyo aayad aqrinteed oo min alqur'aani qur-aanka ka mida fii ixdaahumaa midkood dhexdooda lagu aqriyo wdducaau lilmuminiina muminiinta oo loo duceeyo wlmuminaat fi lakhirati ta ugu dambeysa waay arkaanta khudbad waa kuwaas shuruudna way yeelanaysa arkaanta khudbadda leeda waa shan xamdu llaahi fiihima in ilaahay horta labada khudbadood dhexdoodaba ilaahay lagu mahaday xamdigula iman doono rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadeynayo ilaahay buu mahadin jiray xadiis xadiiska jaabir ku taala xadiiska jaabir wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waslm yakhdubu nnaas dadku u khudbadan jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaxmadu llaha wayuna al wayuhnii caleyh ilahay wuu mahadin jira waana ammaan jira bima huwa ahluhu uma yaquulu man yahdihi llahu falaa mudila lahu waman yudlil falaa haadiya lahu wa khayru lxadiidi kitaabu llah saasuu ohan jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu ammaanta iyo mahadda khudbadii saasay ahaaye mimbarkuu fuulay faxamid allah waana calayhi ilaahay buu mahadiyey waana ammaan marka waa waa khudbadda koowaad iyo khudbadda labaadba maxaa lagu bilaabaya xamdiga ilaahay baa lagu mahadinaya subxaanahu wa tacaala rukniga labaadna waxay wasalaatu cala nabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalama fiihimaa labada khudbadood dhexdooda in nebigii lagu saliyo maxaa loo daliishaday waxaa loo daliishaday maa jalasa qowmun majlisan wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam dad meel ma fadhiistaan ilaahay ayna majliskaa dhexdiisa ayna ku xusaynin walam yusalluu calaa nabiyihim nebigoodana markaasi aan ku saliyeynin ilaa kaana calayhim tira ilaa waxay ku tahay nusqaan fain shaa cadaba wain shaa gafara lahum marka waxay u daliishadeen culamada halkaasi salligii buu daliishadeen waay markaa lafdiga alxamdu alxamd alxamdu lilah iyo lafdiga aلصalaa lafdigaasi waa mutacayin bimacnaa labadaas lafdi baa lala imanaya oo shukriga iyo ammaanta iyo laa ilaaha ila اllah iyo ilaahay weynidiisoo la sheega iyo kuwaasi halka xamdi geli maayaan alxamdu lilah waa si rasulk ka sugnaatay alayh الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinu wanastaqfiruhu buu aad u qari jiray ka saddexaad waxay alwasiyatu bitaqwa fiihima labada khudbado dhexdooda in laisku dardaarmo alla kacabsiga walwasiyatu bitaqwa alla kacabsi dardaarankii weeyaan laisku dardaarmo fiihimaa labada khudbado dhexdooda waxaa laisku dardaarmaya ilahay cabsidiisa su-aasha waxaa weeye maqsuudka khudbaddu waa maxay ujeedada laga leeyahay khudbaddu maxay tahy ya waxay tahy maxay wacdi weeyaan waa in dadki in la waaniyo wax loo sheego alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar macaasida looga digo ya waxay culimadu adduunyadan in dadka loo caayo la ha addunyada naf male la yidhaahdo ya kuma filna la adduunyada iskaga hazaahida addunyada ha iska dabaridina taasoo keliya kuma filna waayo qaar waxa weeyaan gaala ayaa laga yana war waxan waa addunya waxba ha iska dabaridina iska daaya ayaa laga yana dhahdo waa dhibana saabe waxbaad ku fala saabe waa dhibana saabe ya laakiin in macsiya la iska digo la haahdo macaasida laga warramo khamrigii zinadii beentii xantii isku dirkii caydii waxaas in way xaaraan yihin la sheego oo dadka la waxaas iska ilaaliya oo xaaraan weeyaan daacadii la faro haddana salaadii waxa weeyaan khayraadkii sadaqaadkii zakada bixinteedii in iyadana dadkii looga sheego cibaadadii ilaahay loo keli yeelo looga loo loo sheego tawxiidkii taxqiiq tawxiid waana ta ugu muhiimsan weeyaan oo dadku halka ay shirkiga ay dhex dabaalanayaan ee laga yaabo ilaahay heyrkii inuu baryayo ama wax ka rajaynayo ama uu ka baqanayo baqidinta ilaahay uu mutaystay oo kale misle uu dhibaato kusoo gaarhsiin doona ama awlaadu kaa layn doona ama beertu kaa baabiin doona ya ma beerta ayuu kaa baabiin doona waa shirki hadda maarata marka waa in dadkii looga warrama oo loo sheega khudbadda khudbaddu waa in ku saabsanaata arrimahaasi siday u kala muhiimsan yihiin oo ugu horeeyo tawxiidku tawxiidka ugu muhiimsan tawxiidka ayaa ugu muhiimsan waayo waa xaqu llaahi cala alcibaad waa xaqu ilaahay addoomihiisa uu ku leeyahay wey hadday hagaagto tawxiidku qofku hadduu u hagaagana wax kasta u hagaagaya hadduu ka xumaadana cibaadadiisa waxba tari mayso salaadda uu tukanaya waxba tari mayso isaga oo ilaahay keyrkii baryaya ama waxa weeyaan ilaahay cibaadadiisii xaqii ilahay lahaa siinay taas waa ta arrin kale khudbaddu mar haddaynu nidhi maqsuudkeedu waa wacdiga weeyi dadkii in wax loo sheego hadduu qofku ka sheekeeyo sheekooyin uu ka sheekeeyo ama uu siyaasad ka sheekeeyo ama mimbarka intuu soo fuulo madaxda iyo wuxuuda uu ka sheekeeyo in la dhegeysta ma banaanayso qur-an baad iska akhrisan doonta waa laqwi waqti wuxuu sheekanaya ka sheekanaya ya kitaabka qur-aanka soo qaadanaysa iska akhrisanaysa khudbadda in la dhegeystaa oo la aamusa waa waajib marka ay waajibku tahay waxa weye dadka muslimiinta wixii anfacaya adduunyadooda iyo diintooda labadaba ama qofku dadku wuxuu ku barayo oo cilmi ugu sheegayo cilmiga ay ka baranayaan markaasi waajibta ina dhegeysta lakin haddii laqwi noqoto ya qofku waa iska qur-aankiisu iska akrisan doona ama dikrigiisu iska wadan doona marka waxyaaba laqwiga waxaa ka mid a siyaasadda siyaasadda maantu waa waa isku dir siyaasadda maanta jirta dadka isku dirta oo munaafaqad nifaaq bay ka shakeysa dadkii baa la isku dirayaa waa la iscaayayaa mid wa mid waxa weeyaan dad scaayo iska sheegayo nin wax toosinay maba uu inagu yariy ama hadday nin o dhan maba jiraba haddii kale wuu yariy dad wax toosiya wuu yariy ma garata welibana iminka namiimnimadii waxay noqotay shaqay gashay shaqo lacag ba lagu helaa soo ma in dadka la isku diro lacag baad ku heleysaa se lacag ku heleysaa ya kuwan microfonad la yacmi naari hebel saasuu yidhi ka warran buu ka ohanaya ka warran ya saasuu kaa yimi ama saasuu yidhi bal ka warran maxaad ka leeda adigu dadki waa isku dir weeyaan muxuu caynkaa u sameyn lacag buu ku helayaa dee bilaash maaha marka zaman waxaynu ku jirnaa aada u adag qofku ilaahay ilaaliyun baa ilaashanaya telefoonada aynu jabadaha ku wada siidana dhib weyn bay dadka ku hayaan bulshada oo dhan ku hayaan waa hub laba af le af wax ku dilo iyo af wax ku hagaajiyo leey afku wax ku dila ayaa nagu badan innaga afku wax ku dila ayaa nagu badan marka waxaa loo baahan yahay dadka in la islaaxiyo waajib weyn baa yana saaran inaan diinta baranno ku dhaqanno dadka ina gaadhsiino nin walba waajibkaas ku saaran ogow wa qiraau aaya wa qiraa'atu aayati min alqur'aani waxaa kale rukni ka arkaantii ka mid iyaduna wa qiraatu aayati oo rukniga afraada wa qiraa'atu aayati min alqur'aani aayad qur-aan ka mid a aqrinteed fii ixdaahumaa labada khudbood midkood lagu aqriyo iyaduna waa rukni ila waa wacdiye wax laisku wacdiye maxaa ugu wanaagsan wax laisku wacdiye maxaa ugu wanaagsan dee qur-aanka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waan qur-aankii la helo wاducaau lilmuminiina wاlmuminaat iyo muminiintii muminaadka rag iyo dumar labadaba in loo duceeyo fi lakhirati khudbadda ugu dambaysa in loogu duceeyo waa mustaxabu rukni maaha iyadu ducadu ruknina maaha waajibna maaha aimada shaaficiyada qaar ka mida wyaa baraarujiyayo waxay yidhaahdeen rukni rukniyadii la daliil ma leh walaa calaa takhsiisihi bithaniya talabada xataa in lagu gaar yeelana daliil ma leh culimada qaarkood waxay ijmac kusoo naqliyeen inaanay waajib aynay ahayn marka ducadu rukni ma waqtiyada qaar kamid oo loo baahdo la ducaynaya dadka muslimiinta waa loo ducaynaya shuruud lkhudbateyn labada khudbadood shuruuddooda shuruud lkhudbateyn casharatu labadana khudbadood shuruuddooda waa toban wey alطahaaratu can ilxadathayni labada xadath ka ahaar waxa weeyaan طahaaradooda alأsqari wاlakbari xadadkii asqarka ahaa iyo xadadkii akbarka ahaa labadaba marka wayn garanaynaa soo maaha labadaba qofku khaiibku waa inuu aahir ka yahay aahaaratu can xadaeyn waa inuu aahir ka yahay labada xadaba labada xad okay alaqar wlakbar marka waxaynu baahana ar xadadka ar mxu adiga maa awjab lwudu waa aar wey abarkuna mxu adiga maa awjab lgusl fariid waa wixii gusliga markaa waajibsanaya labadaba waynu aahir ka yihi wاطahaaraةu can الnajaasati waa in aahir uu ka yahay najaastii laga aahiriyo najaastii fi thawbi marada dhexdeeda iyo walbadani jidhka iyo walmakaani meesha lagu tukanaya intaba waa ina aahir ka tahy waa sii salaada oo kale iyadana soo soo mh saddexaa najaasa lagama ilaalinayn waay wa satru cawrati cawrada asturitaankeeda iyadana waa inuu qofku cawradii asturaa marka khaiibka noo khudbadaned waa inuu waa inuu cawradiisi astura maradiisu waa inay aahir tahay meesha uu jooga waa inay aahir tahay jidhkiisa waa inuu aahir yahay cawrada asturitaankeena waynu soo marnay iyadana cawrat rujul maxay ahayd maa bayna surati ayay ahayd soo ma marka intaas waa in astura waalqiyaamu cala alqaadiri iyo istaag in lagu khudbadeeyo qofkii karaya waalqiyaamu istaag ayaa shardi cala alqaadir kii karayay ee awoodayay kii karayey in istaag ka khudbay iyadana waa waa mid waljuluusu baynahuma iyo dhexdooda markaas in la fadhiisto labada khudbadood dhexdooda in la fadhiisto iyaduna waa shardi fowqa umaaninati salaati salaada umaaninadeeda in ka sareysa inta ugu yar umaaninadu umaaninadu soo mid garanaysiin waayo xasilitaanka lagu xasilay arkaanta rukuucdii sujuuddii lagu xasilayay soo maaheen iyo fadhigii udhexeeyey labada labada sujuudo fadhigii udhexeeyey umaaninada inta ugu yaro waa inuu qofku idhaha subxaana rabbiy alcaiim ama subxaana allah intaa in ka badan intaa in ka sareysa fowqa umaaninati sala salaada umaaninadeedii in ka sareysa ayaa ama zaaidkaa ayaa uu u dhexaysiin doonaa labada khudbadood in yaro kooba wey culimada qaarkiin waxay idhahdeen waxay shabahdeen tanafuska neefsashada oo kale iyo nasashada tanafuskay shabahda adu calaa xaal in yar buu dhexaysinaya waalmuwaalaatu baynahumaa labada khudbood in la xidhiidhiyo labadaba in la xidhiidhiyo waalmuwaalaatu baynahuma wa bayna asala labada khudbadood iyo salaadina in la xidhiidhiyo halkan waxaynoo halkan wuxuu inoogu sheegaya laba xidh waa laba horta labadana khudbad waa inay xidhiirsanaadaan fasli awiila waynu dhexaysiinin in fara badan waynu dhexaysiinin khudbadda koowaad buu akhriyay wuu fadhiisanay in yar buu fadhiyay haddana wuu kici wuu khudbadayn doonaa marka labadan khudbadood waa inaanu in fara badan u dhexaysiinin biduuni cudri waay kaas waa mid labada khudbadood iyo salaadana waa inaan wax badan loo dhexaysiinin khudbaddii markuu dhammeeyo horuu ka geli doonaa salaaddii maxaa isku xigaya khudbaddii khudbaddii markay dhammaato salaaddii ayaa la gelaya waa inaanu khudbadda iyo salaadana waa inaanu u dhexaysiinin fasli awiila indheer waa inaan udhexaysiinin oo qofka hadduu doono iska sheekeysanayo ama hal kale u qabsanayaba hadda ma garata waay marka labada muwaalaad labada khudbadoodna waa la wada xidhiirinaya waxba loo dhexaysiin maayo khudbadda iyo salaadana waa la xidhiidhinaya iyadana waxba loo dhexaysiin maayo walmuwaalaatu baynahumaa in labada khudbadood la xidhiidhiyo walmuwaalaatu baynahumaa labada khudbadood iyo wa bayna salaati salaadana iyadana in la xidhiidhiyo wa an takuuna bilcarabiyati waa inay carabi noqoto khudbaddu khudbadda in khudbadda la akhriyaya waa inay noqoto maxay carabi waxay culimadu dhahen waa dikri horta waa khudbaddu waa dikri maxaa diriirina dikrata yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumcati fascaw ilaa dikri illah ilaa dikri illah waa khudbaddii weeyaan inay khudbadda tahay ilaa dikri illah inay khudbadda ta maxaa in loogala jeedo amaba dikri ama khudbadduba inay dikri ilaahay tahay maxaa sii caddaynaya waxay noo sii caddaynaya xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi maalinta jimcaha malaaigtu waxay timaadaa albaabada masaajidka si dadku u kala horeeyaan bay u qortaan si dadku usoo kala horeeyeen masaajidka u kala hor yimaadeen ayay qoreysaa ilaa intuu khatiibku ka imanayo markuu khatiibku yimaado wuxuu rasuulku yihi tawow suxufahum yastamicuuna dikr waraaqihii wax ku qorayen bay laabaan yastamicuuna dikra khudbadday uga dhegeysanaya marka aayadda qur-aanka fascu ilaa dikri illaahi waa dikriga waa khudbaddaa wey waa khudbadda wey haddaba khudbaddu waa dikri khudbaddu ma waajiba ma soo sunne khudbaddan ka horma horta waa tee ya khudbadda jimcaha ma waajibbaa ma soo sunne waa waajib soo ma mar had waxay culima mar hadday tahay dikri waajib ah in carabi lagu akriya waa waajib sida takbirat ixraamka o kale allahu akbar marka la xidhanayo allahu akbar lagu xidhanayo waa dikri waajiba af carabi baa lagu akriyaya hadda lagu akriya ma af soomaali ya allahu akbar takbiirat lixraamka iyo dee adkaarta loo dhimanayo saasoo kale wey dadka aan garanayn mooyaane lakin ka garanaya lama ogola waay culimada qaarka waxay dhahan mayane arkaanta aynu soo marnay hadda ay u fiirso arkaanta aynu soo marnay in carabi lagu akriya waajiba inta hadda af carabi lagu akriyo inta kale af soomaalida loo kale dhib male arkaantu maxay noqotay marka xamdiga salliga nebiga sala allahu alayhi waali wasalam alwasiyatu bitaqwa u yihaa uusiikum wanafsii bitaqwa allah waay qira'atu aayatin min alqur'aan aayad qur-aan ka mid a inuu akriyo oo de aayadaha aayado qur-aan waa in meesha ku jiraan marka aayadda qur-aanka wuu aqriyi doonaa ayad sideeda u aqriyi doonaa yo adducaau lilmu'miniin wuxuu dhaha arkaantaasi haddaa lagu akriyo carabi wixii intaa aan ahayna afsoo afsaloogarayo ama luqad kale lagu akriyo waa saxaysa aduu calaa xaal dadka garanaya carabi bay ku akhriyaan dadka aan garanayn mooyaane maqsuudkuna kulley dadku dee waa in wax fahmaanba wanaagsan marka mar haddii dadka bedidooduba inay garanaynin marka waxa weeyaan carabiga inay garanaynin oo carabiga loo akhriyaa waa inay fahmaynin in loo tarjumaa way banaan tahay laakiin la ilaaliyo khudbadda arkaanteeda lagu ilaaliyo carabigii dadku carabigina bartaan ba wanaagsan waayo carabigu waa ka wanaagsan yahay luqadaha kale wa an yasmacahaa waa inuu dhegaysto arbacuuna afartanna waa ina dhegeystaan maxay dhegeysanayaan khudbadda waa ina dhegeystaan afartan marka imika mesha waxaa noogu yaallaa laba afartanaad soo ma laba afartanaad isku gey amse sideetan waan la hela maa may sidaa maaha eeg hadda afartan qof oo axraara oo dukuura oo baaliqiina mustawطiniina ayay ku guntamaysa jimcuu sama afartanka haddaa laba jimcu yuu guntamay maya waa ina afartan dhegaystaan dadka dhegaysanayaan waa ina afartan noqdaan khudbadda dadka dhegaysanaya hadday afartan ka yaraadaan idina ma ansaxayso laba afartan ba la isku geenaya maaha iska ilaali ya ee waxa weeyaan salaadu waxay ku ansaxaysaa afartan qof inay tukadaan iminka eeg haddii khudbaddii afartan ay dhegaystaan khudbaddii waa ansaxday shan baa dareeray maxaa soo hadhay shan iyo soddon baa salaaddii noqotay inay tukado ma ansaxayso salaada waa inay tukadaan afartan qof waa inay tukadaan oo rag ayay ku ansaxaysaa dee khudbadda dhegaysigeedana afartankaas ku ansaxaysa waa isla fahnaan maanaya halka ya halkaasna waa waa in yasmacaha arbacuun marka arbaciinna waa inaga nidhi dilika kusoo arooray mu asixin soo ma qowlka shaafici labaadna waxay nidhi shaafici qowl labaad buu leey qowlka labaad ee shaafici muxuu odhanaya ya wuxuu ku guntamaya mase saddex iyo imaamka saddex iyo imaamka markaa shaafici mise qowl buu ku yeeshay masalada laba qowlka koowaad afartan buu ku guntamaya waana mash- sida mashhuurka ah ee madhabka ah ee a'imadiisu ay isku raaceen weeye qowlka labaad isaga laga soo wariyena muxuu odhanaya saddex iyo waana qowlka raajixa sababtoo ah afartan qof inaani wax ka yar aynu ku asaxinin daliil kuma soo aroray waa saa wa an takuuna kulluhaa masalada noocaasina waa mushkiladaha waxa weeyaan waxay keentaa eh, wadaadadu markay daa yidhahdeen afartan dadku way ku cagabalaadhsadeen sidayna maalintii ka warramayna ru- rukhaska oo kale rukhsadaha dadku inaga nidhi maalintii way way jecelihin soo mayna soo odhan halkanna markii la yidhaha afartan wax ka yar kuma guntamayo iyagoo afartan ba gaadhay ama ka badnaanaya bay dadkii odhanayaan "Un afartan ma gaadhayno oo waan ka yarna waxay eegayaan waa intan masaajidka timid un ee ma eegayaan dad badan oo aan tukanayno muslimiin ahoo jooga ama marna tukanay marna iskaga tegay ayayna eegayaan marka nin baa beri wuxuu ka sheekeeyey wuxuu meel miyi baan tagnay marka meeshii miyi ahayd masaajidka tuulo weeyaanoo tuuladii masaajid baa ku yaalla masaajidkii baanu ku tukanay jimcahan jimciba laguma tukanaya maxaa dhaca baan ku nidhi jimci midaan jimcaha tukanay isaga ma ima tukano waxaan sheekh baana tukan jiray jimcaha waanu tukan jirno sheekh baana tukan jiray dabeetana maalin baa sheekhii baan khubadii noo akhriyey marka khubadii noo akhriyey salaaddii aan tukanay ayaa nin baa kacay markaasu waxa uu yidhi jimcuhu wuxuu ku wuxuu ku guntamayaa uu ku asaxayaa afartan idinkuna afartan ma tihidin gooru tiriyiba garan mayna bay dhahdeen idinkuna afartan ma tihidinoo anigoo socoto ah oo geel halkaa socda wata ayaa idinku afartan ah sagaaliyo soddon baa timi idinku aniguna musaafir baana musaafirkana dad jimcaan lagu kuma waajibin markaa jimcihiinu mu mu asixin soo celiya duhur tukada sheekhow kitaab hebel ma haysaa markaasuu yidhi haa suu yidhi soo qaad kitaabkii soo qaaday waxaa ku yaala kitaabka afartan bay ku guntamaysaa salaada jimco maalintii baa noogu dambeysay buu yidhi jimcaan tukanaa ya sagaaliyo soddon baa haya qaar kalena wiskiimin laba la heli la markaa sida sawaabkii raajix waxa weeyaan jamac haddaa la helo mustawطiniina oo deegaan ah yaa u ku ansaxaya wa an takuuna kulluhaa fii waqti duhri dhammaan waqtiga duhurka inay dhex dhacdo salaada duhur waxa weeyaan waqtigeedii khudbadda waxaa la akhriyayaa salaada duhur oo xilliga jumcuu soo galo marka salaada jumcuu waqtigeedu soo galo uma khudbadina la akhriyaya المخبز الآخر أنت عشان شروطي آه جمعة دم الآن كدينا وكان كدينا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين